dagaal culus ayaa maanta ka dhacay gobolka bakool kuwaasi oo dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkan ayaa qarxay kadib markii al-shabaab ay weerar kadisa ku qaadeen kulanyo ciidamada Itoobiya faahfaahinta dagaalkaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur ee gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaarey waxaanay ugu horinta weydiisay sida ay wax u dhaceen
goobta waxa ay ka dhaceen waxa weeyaan meel udhexaysa burbuxunle iyo wardijile meel layra markaa nimanka jihadiska ugus ayaa waxay isku dayeen in ciidanka etoobiya kolonyaha usocotay degmada waajib inay jidka u galaan dabeetana ciidanka etoobiya meeshaasi nasiibanagu ay ku guuleysteen inay nimankaasi caabiyaan dhowr ruuxna ay goobtaas iga dilaan marka meeshu ma waxay ahayd meel ay al-shabaabku ku xoogan yihiin mase si dhuumaaleysia ayay waddada kusoo galeen waa goob jidgooyo ay ka sameeyaan si dhuumaaleysa ay ku yimaadaan marka nasiib wanaag isla markiiba waxaa ogaaday ciidanka etoobiya in nimankan jihaadiidka ee al-shabaab ay goobtaasi galeen dabadeetana meeshaasi waxaa ka dhacay iska horimaad marka waxaa lainoo sheegay in meeshaasi nimanka shabaabka jihaadiidka ugus looga laayay dad aada iyo aada u fara badan goobtana waa goob anteen la-aana anteenadeedii weli lama hayo qadka ayaa go-an marka sida saraakiisheena ay inoo xaqiijiyeen in goobtaasi arrinka uu ka dhacayay inoo wada sheegeen khasaaraha ma la og yahay ka dhashay weerarkaasi haddee nimanka jihaadiidka uus ee al-shabaab waxaa la inoo sheegay in maydkooda ilaa iyo toddoba ruux goobta la arkay marka war hadda aanan xaqiijin karinna waxayna soo gaartay in qaarna nolosha lagu hayo weliba amiir iyo waxuu ahaa in nolosha lagu hayo marka waxaan ogaan doonaa saacadaha fudud ee nagu soo hayo sida wax u jiraan iyo sida dhabta ah iyo wax u dhaceenna waan ogaan doonaa waxaan rajaynaya inaan bulshada u sheegi doono khasaaraha dhinaca kale intee buu la egyahay ciidankeena wuu wada nabad qabaa kuwa etoobiya iyo ciidanka soomaalidaba aad bay u wada nabad qabaan weli wax dhimasho iyo dhaawac jira ma lahan aad aad ay u wada bad qabaan marar badanay soo noqnoqotay in wadooyinka loo gala ciidamada etoobiya meelo kamida gobolka gadaal loogu galay baa-i bakool qeybo kamid aha loogu galay eriyada ma u muuqataa in al-shabaabku ay kusoo xoogeysanayaan marka la barbar dhigo sidii ay ahaayeen sanadkii hore
gobolka bakool waa gobol gees ah nimanka jihadiidka uga si dhumaaleysa ayay ku yimaadaan waa runta marar badan ayay soo noqnoqotay arrinka laakiin waa sida cayayaanka oo kale si dhumaaleysa unbay ku yimaadaan marka kolonyada mar walba waa lagu wada warhayaayo waxay ka timaadaa etoobiya waajib waxay ku tagtaa dhulka ayay maraan kolonyada marka xilli walba ay ku wajahan yihiin degmada waajib waxay sameeyaan inay jidgooyo u sameeyaan nasiib wanaag in meelahaasi guula aysan ka sheegan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka etoobiya ayaaba u taaganba marka dagaal fara badan aan ku jirnana waxaan rajaynayna haddii ilaahay ka dhigay in tookadan tookadeeda dambe aysan dhici doonan inay jidgooyo sameeyaan maamulka gobolka iyo saraakiisha go-aanka u degsan oo ah in la xirtiro nimankan jihadiidka ugu dhibaatada ugu weyn ee meelihii laga saara al-shabaab gobolada guud ahaan baa-i bakool waxaa kamid a in isku socodkii iyo sahaydii gaaraysay deegaanadaasi ee ganacsiga ahayd tusaale ahaan inay aada u yar tahay oo dadku aanay heli karin cunno ku filan oo ay iibsadaan ama qiimo macquula aanay ku heli karin oo deegaanada qaar weli ay go-doon yihiin maxaa iska bedela xaaladaasi
gobolka bakool go-doon weli waa uu ku jiraa gaar ahaan hadda degmada xudur aan ka arrinino go-doonka way ku jirtaa laakiin nasiib wanaag waxaa inoo furan wadada isku xirta degmada xudur iyo degmada ceel barde wadadaasoo si xawliya ama xooga aan kusoo marsiino raashiinka usoo rareen degmada xudur shacabka ku nool degmada xudurna wuu ku kalsoon yahay maamulkooda iyo ciidankooda aadeeda ayay u kalsoon yihiin marka ilaah iidankii waxaan rajeyn doonaa shacabka soomaaliyeed ku nool degmada xudur iyo degmooyin kale ee gobolka bakoolba in dhibkan ay ka bixi doonaan hadda ilaah iidankii sida ayaan rajeynayna insha allah maxaa weli hortaagan in la furo wadooyinka sahayda ay xudur tusaale ahaan oo kale ay usoo mari lahaayeen hadde arrintaa waa arrin ciidan ciidanka ayay qusaysaa laakiin marka maamul ahaan annaga ciidanka badan waan kala hadalnay arrinka marka ciidamada inala jooga etoobiyana waxay ku guli jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan le in arrinka jawaab cad laga keeno hadde ciidankana waxay ka sugayaan in amar la siiyo dowladda federaalka soomaaliya weli waxaan isleenahay dhanka dowladda xaggeeda in laynagaga diifo laakiin waxaan ka rajeynaynaa dowladda in arrinka jawaab cad ay ka keeni doonto shacabka reer xudurna waxaa ka go-an inay amnigooda xaqiijiyaan oo shacabkoodana ay ka wada hayaan warkooda ay hayaan nimankan jihadiidkana siday kaga dulqaadi lahayn hadda degmada xudur ee gobolka bakool soomaaliya waxaan dhihi karnaa degmada keliya ee ugu amni fiican inay tahay tobadantan hadda aan galnay inta tobankii hore iyo tobankii dhexe iyo tobankii dambe hadda aan ku jirnaba inaysan wax amni darra aysan ka dhicin sharaf iyo bar ayay degmada xudur xor ay tahay nimanka jihaadiidka laga dulqaaday weligeenna wax amni darraa kama dhicin ilaahay ayaa ku mahadsan shacabka ku nool degmada xudur ayaa maanta iskale kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka bakool aadan cabdi abaarey wuxuu u warramayay falastiin axmed iimaan